warqadana laga soo dhiibay kolley waxaana de cidda dadka laga soo saaray waxaa la yidhaha shariid anwaan luqat lmuslim min alfitan sharibkaasaa laga soo sameeyey warqadan qaala alcalaamat alfawsaan xafidahullah wuxuu yihi haadihi zumratu lati kharajat cala lmuslimiin kooxdan muslimiinta kusoo baxday darankan haadihi natijat linfisaal can ilculamaa waxa weye wixii ka dhashay culamadii laga go-ay wainfasaluu can wulaati umuuri lmuslimiin muslimiinta arrimada dadka ka taliyana way ka go-een wa alqa alkufaaru walmunaafiquuna fii ru'uusihim hadihi alafkaar gaalada iyo munaafiqiinta madaxooda afkaartan ku riday fasaaruu nashaazan fii mujtamac almuslimiin waxay noqdeen kuwo carar badan mujtamaca muslimiinta dhexdooda wahum khawaarij bilaa shak shaki la-aan waa khawaarij buu yihi ficluhum hada ficlu lkhawaarij ficilkoodan waa ficil khawaarij weeye bal waa ashadu min ficli khawaarij ficilka khawaarijta waa ka daran yahay buu yihi khawaarij maa yaatuuna ila lbuyuuti wayansifuunaha khawaarijtu ma yimaadaan guryaha oo ma burburiyaan alkhawaarij alkhawaariju ma maa yaatuuna ila lbuyuut wayansifuunaha guryaha ma yimaadaan oo ma burburiyaan guryaha alkhawaarij yubarizuuna fi lmacaarik dagaalada waaweyn ayay banbaxaan calaamaahum calayhi min jahlin jaahilnimada ay ku sugan yihiin ayagoo qaba haddana geesiyaalay ahay nimanka khawaarij la dhihi jiray geesiyaalay ahay laakin ma yudamiruuna albuyuuta calaa man fiiha guryaha kuma dumiyaan dadka ku jira kuma dumi jirin khawaarij cala nisaa naagaha kuma dumi jirin wal cala afaal iyo caruurta wacalal beriihi iyo qof beriiha nala qaba oo waxba samayn wacalal maxaa hadiina kuwa lala ballamay oo gaalada waa ahlilcaadi ahlulcaadi oo ahlilamaan iyo ahlulamaanka kuwa amaanka haysta intaba kuma dumi jirin maa kaana alkhawaarij yafcaluunahu khawaarijta arrintaa ma samayn jirin kaada ashaddu min ficli alkhawaarij waxa maanta ay mamlakada ka wadaan uu tilmaama sheekh foodan waa la yaqaanaa maanta waxa ay ka wadaan mamlakadiy waa ka daran yiri ficilkii khawaarijta kaada ashba maa yakuunu bificli qaraamida midkaan wuxuu ogyahay bificilkii qaraamidada oo kale wey qaraamidada waaaahayn niman baadiliyahay ahaayeen oo muslimiinta u kacay oo waxa weeye aan islaamka aaminsanayn oo zanaadiqaha zamankii been cabaas ayay yimaadeen marka nimanka oo u badnayd faris weliba asalkooda farisay u badnaayeen ay ka yimaadeen nimankaas waxaa niman muslimiinta ayagoo la jirana laynaya oo ugaadsanaya ahayn marka falkoodaana falkii khawaarijta maaha uu leeyahay waa falkii qaraamidada wey laana qaraamidada acmaal mamniyatun cala siriya maxaa qaraamidada acmaashooda waxay ku dhisan tahay qarsooni sisara ku dhisan tahay waa ulaa acmaalun siriya nimankan hadda qaranaya mamlakadana acmaashooda siriya ku dhisan tahay wal khawaarij acmaalan laysat siriya khawaarijta acmaashooda ma ahayn acmaal siriya ma ahayn niman dagaalka la taaganaya ahayn lam yaruunaha wayasabaxuuna biha way mujisan jireen acmaashoodaas wayna maarata cadaysan jireen fahum nimankan ashaddu min alkhawaarij khawaarijta niman ka daran waayu leey nimanka maanta caalamka islaamka gilgilaya oo dagaalkaas ku hayaa khawaarijta waa ka daran yihiin ayuu sheekh saalex fawsaan uu leey mal khawaarij iska badaa khawaarijta waa kasii daran yihiin uu leey ilaan muslimiintaa si sira ay ku reynayaan oo ay kusoo dhuumanayaan ee mubaarasa inta sameeyaan ma laha annagu diinkaasan aaminsanahaye kaalaya wixii annaga iska kaana dhici karaa iska kaana dhacshan haddaad iska kaana dhici weydinna annaga idin xukumayna haganimay ahaday yeeli maayaan middaas waa dhuudhuumanayaan siran ayay dadkii ku baatinaya dadkii muslimiinta marka khawaarijtu waa ka daran yihiin saasuu leeyahy baaraka allahu fikum